wacan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijkii xiisaha lahaa ee cawayska washington caawana waxaad ku maqli doontaan xubno xiise badan oo qaarkood ay kor u qaadi doonaan xusuusta qayb ka mida mucjisooyinka taariikhda maraykanka soo martay waxaa kale oo aad maqli doontaan sheekadii adeegta oo toddobaadkii hore maraysay maryan oo cagaha wax ka dayday tolow alla ciduunma u bixiye iyo weliba ilkaheeda dhuuxa indhahaydan dhayda dhabankeeda curubta sunniyaha bildhalatiyo sida qaansa lagu dhigay waa waraysigii fanaanka weyn axmed cali cigaal oo aad qaybta dambe ee barnaamijka kaga bogan doontaan aan ku bilaabay guud ahaan dalka maraykanka waxaa afar iyo labaatankii saacadoodii lasoo dhaafay ka socday munaasibado lagu xusayo konton guuradii ka soo wareegtay dilkii madaxweynihii shan iyo soddonaad ee maraykanka john f kennedy oo ahaa madaxweynihii ugu da'da yaraa ee loo doorto xilka madaxweynenimo islamarkaana isagoo da'yar dhintay kadib markii rasaas madaxa lagaga dhuftay isagoo ku sugan magaalada dallas ee gobolka texas john kennedy oo taariikh badan oo lagu xusuusta ka tegey waxaa laga hayaa xigmadda dhaxalgalka noqotay ee ilaa iyo hadda laga adeegsada dunida ee uu lahaa maruu dadka maraykanka la hadlayey ha weydiinina dalkiinu wuxuu idiin qaban karo ee weydiiya waxaad idinku dalkiina u qaban kartaan haddaba waxaa stuudiyaha ila fadhiya maxamuud ibraahim cali oo ila qaadaa dhigi doona mucjisooyinka lagu xasuusto madaxweyne kenedi maxamuudow waxyaabaha anigaygan indhahayga soo jiitay waxaa ka mid a meesha uu ku aasan yahay kenedi oo ku taala halkan arlington cementary ee duleedmaalin walba washington maalin walba sii marno qabrigiisa waxaa ka baxaya shuclad ama olol ifaya oo xataa haddii roob da-ayo haddii baraf dhacayo aanu baktiinaynin oo shidan uun maxuu yahay ololkaasi ololkaas sahraay wuxuu yahay waa astaan u dhigan waxa madaxweyne kennedy uu rabay inuu qabto inta aanun dhiman wuxuu rabay in maraykanka uu horumariyo in maraykanka noqdo wadanka dunida horkacaya ee tusaale wanaagsan u noqonaya marka dadka waxay leeyihiin waxyaalihii aan u suurtagalin inuu qabto dabadiina hirgalay oo la odhan karo de raadkiisii baa la raacay raadkiisi la ilaa hadda waxaa jiro ilaa laba boqol oo kun oo qof oo maraykan ah oo ku maqan dunida dacaladeeda oo wax si iskaa wax u qaba ah qof bini aadan ah u kaalmeynaya wax uu qabanaya tal kale ee la yaab kale dadkii madowga ahaa ee xuquuqdooda u doodayay maanta waxay gaadheen heer ilaa dalka maraykanka madaxweyne ka noqdaanoo dee wakaa konton sano kadib madaxweyne barack obama oo xiliyadaasi la dilay dhashay amaba wiil yar ahaa ilmo yar oo gurigooda jooga ahaa maanta uu xuskiisii u dabaaldegayo waa sax waxay dadka kale dhahaan madaxweyne obama waa markii ugu horreysay aqalka cad uu madaxweyne ka noqdo qof aanan ka warqabin aanan qof weyn ahayn waktigii uu dhimanaya kennedy madaxweyne clinton camal waxa uu ahaa todoba toban iyo todoba jir waktigii la dilayey madaxweyne kennedy laakiin obama xilligaa laba jir meelahaasu ah xilligaa laba jir bes laakiin waa runtaa oo madaxweyne obama noqoshadiisa madaxweynenimo ma ayna suurtagali lahayn haddii aanay ahaan lahayn shaqada wanaagsan ee kennedy uu soo bilaabay xilmaydii waa tahay maxamuud madaxweyne kennedy oo haatan dilkiisii laga joogo konton sannadood labiyo labaatankii noofembar kun sagaal boqol iyo labi iyo lixdankii waxay calaamado iyo sannado badan ay wadaagaan abraham lincoln oo isaga boqol sano xafiiska madaxweynenimo uga sii horreeyey maxaa ka mida mucjisooyinka ay wadaagaan amaba ay ka siman yihiin kennedy iyo lincoln sahray waxaa ka mid ah labada madaxweyne markaan ku bilaabo abraham lincoln waxaa loo doortay koongareska ama uu ka mid noqday aqalka koongareska kun sideed boqol afartan iyo lixdii halka john f kennedy loo doortay sanadka markuu ahaa kun sagaal boqol afartan iyo lixdii waxaa kaloo isla wadaagaan madaxweyne abraham lincoln waxa uu madaxweyne noqday oo loo doortay sanadka markuu ahaa kun sideed boqol iyo lixdankii halka madaxweyne john f kennedy loo doortay madaxweynenimada sanadka markuu ahaa kun sagaal boqol iyo lixdankii boqol ayaa meeshaas ka soo wareegto labada madaxweyne magacyadooda kennedy iyo lincoln marka la xisaabiyo waxay ka kooban yihiin toddoba xaraf midkiiba labada madaxweyne waxay ka sinaayeen arrinta ah sinaanta dadka madowga ama dadka madowga in la siiyo xuquuq ay kula sinaadaan dadka kale ee maraykanka labada madaxweyne waxaa la dilay maalin jimco ah xabaddii ku dhacdayna waxay uga dhacday madaxa oo ay u dhinteen taas waxaa ka sii dheer labada madaxweyne inta ay madaxweyne ahaayeen oo ay ku noolaayeen aqalka cad waxaa ka dhintay ilmo oo madaxweyne kennedy waxaa aqalka cad uga dhintay wiilkiisa halka madaxweyne abraham linconna aqalka cad uga dhintay isagana wiil soo waxay ka sinaayeen laba caruur ayay ku waayeen inta ay micnaha ku noolaayeen aqalka cad midda kale waxay tahay madaxweyne lincoln xogeeyihiisa marka uu dhimanayay waxaa la odhan jiray kennedy xogeeye kennedy waxa uu lincoln digniin ka siiyey inaanun aadin tiyaatarkii lagu dilay oo wuxuu dhahay ha aadin tiyaatarkaas ammaankiisa ma fiicne halka madaxweyne john f kennedy xogeeyihiisa marka uu dhimanayay wuxuu ahaa nin la odhan jiray lincoln oo lincoln wuxuu madaxweyne kennedy ku dhahay ha aadin magaalada dallas ee gobolka texas labada qof ee dishay labada madaxweyne waxay kayi- labadoodaba ka yimaadeen gobollada koonfurta labada madaxweyne marka ay dhinteen ku-xigeenyaashoodii ee ku guulaystay booska madaxweynenimada ama beddelay waxay ahaayeen laba siyaasi oo ka soo jeeda koonfurta labada madaxweyne ku-xigeen ee ku guulaystay ama helay kursiga marka ay dhinteen madaxweyneyaasha magacyadooda waxaa la odhan jiray johnson oo way ka sinaayeen taas oo waxay kala ahaayeen andrew johnson iyo lindon johnson taas waxaa ka sii dheer andrew johnson oo ahaa madaxweyne ku-xigeen markii uu abraham lincoln dhimanayay waxa uu dhashay sanadka markuu ahaa kun siddeed boqol iyo siddeeddii halka lindon johnson oo ahaa madaxweyne ku-xigeen marka uu dhimanayay john f kennedy waxa uu dhashay kun sagaal boqol iyo siddeeddii iyadana boqolaa u dhexaysa sano cajiib en labada madaxweyne dadka dilay ama labada gacan ku dhiiglayaal waxaa la kala odhan jiray john wilkes booth oo dilay madaxweyne abraham lincoln iyo lee harvey oswald oo dilay madaxweyne john f kennedy waxay ka siman yihiin dadka wax dilay ayagana john wilkes booth waxa uu dhashay kun siddeed boqol soddon iyo sagaalkii halka lee harvey oswald uu dhashay sanadka markuu ahaa kun sagaal boqol iyo soddon iyo sagaalkii iyagana boqolaa u dhexaysa taas waxaa sii dheer labada nin ee booth iyo oswald ee gacankudhiiglayaashaha labadooda waxaa la dilay ayadoon maxkamad la keenin waaba arrin la yaab leh waa mucjiso boqol sannadood ay u dhexaysay laakiin sannad kastaaba uu isku mid yahay waa hagaag weli waxaa inoo soo socda sheekooyinkii iyo weliba heesihii dabacsanaa balse aynu ku hormarno sheekadii xiisaha lahayd ee adeegto ee uu qoray maxamed xasan cismaan oo toddobaadkii hore aad maqasheen qaybtii koowaad iyo maryan oo xaalkeedu noqday laba daran kala dooro inay aayadeed gacanta ku dhigto iyo inay dugaagga isa siiso maryan cagaha ayay wax ka dayday aan idiin kala baxo wariyahayaga xasan kaafi qoyste iyo qaybtii labaad ee sheekada adeegto maryan markii ay sidaa lahayd way sii ordaysay aayadeedna iyadoo ul weyn wadata ayay ka sii daba ordaysay labadooda maryan ayaa dheeraysay haddiibana way ka libirtay aayadii iyadoo usheeda wadata ayay dib ugu soo laabatay gurigii welina waxa ay waday hiifkii iyo habaarkii ay maryan u haysay goor dambe ayaa waxa soo xarooday geelii oo ay wadaan odaygii iyo wiil kuray ah oo uu dhalay aayadu waxay islahayd maryan waxay la iman doontaa geela hase yeeshee ma dhicin odaygii reerka ayaa tabay maryan oo aayadii weydiiyey aayadiina waxay u sheegtay inay canaanatay maadaama orgigii weynaa la xaday islamarkaana maryan ay carartay intii aan odaygu jawaabin ayaa waxaa hoos iskula hadlay wiilkii kurayga ahaa maadaama uu aqoon u lahaa dhaqanka aayadii iyo waxa ka dhexeeya maryan iyo iyada wuxuu ku fekeray in maryan la dilay oo ay dhaawac dartii la soo kici la'dahay iyo inay carartay oo meelaha ay dugaag marti u tahay ha yeeshee isagu ma hadline wuxuu ka dhur sugay waxa arrintaasi odaygu ka yeelo odaygii baa qayliye oo yidhi naa miyaad dishay gabadha oo aad cayrisay miyaadan ogeyn in meelaha dugaag dadqaadahi ka buuxaan isla markiiba wuxuu u baxay bannaanka wuxuuna u qaylo dhaamiyey maryan isagoo leh maryanay maryan aabba kaalay anigaa kaa ballanqaaday inaan caawa kadib lagu diline odaygii wuxuu qaqayliyaba wuu quustay ugu dambayntii isaga naf ahaantiisaa libaax ka baqayey markuu meelaha wax dadayayey wuxuu sitay qori uusan sida badanba dhigin si uu isugu difaaco haddii bahal soo weeraro wuu soo laabtay oo jiitimihii inta soo adadkeeyey ma fadhiisane wuxuu maryan ka baaray xeryaha xoolaha iyo hareeraha reerka oo idil waxba waa hadba dhan eeg madaxa ruxrux wuxuu yeelana garan waa mar buu is yidhi xaaska ma garaacdaa maadaama ay iyadu u sabab ahayd waxa dhacay haddana wuxuu ku daystay laga yaabee in dhibaatadu meeshay hadda joogto meel ka xun tagto intuu iska soo fadhiistay buu yidhi adaa tolaya ka tali waxay ila tahay reerka gabadhiisii adiga unbaa yaqaan meeshaad ka keeni lahayd adaa lagaaga fadhiyaa laguna haystaa xaaskii ayaa harag waraabe alla u tuuray meelay wax ka tidhaahdana weysay wax kastana waxaa uga sii daran maskaxdeeduna qaadiba la'dahay berri ahaa ariga raaci doontida inay ooyshay ku sigatay adoo nabad la balawaara beloy kaalay lama yidhaah hadday kuu timaadana lama booyo boowow ayay iskula hadashay in cabbaara ayaa laysla hadli waayey wax la yidhaahdana la garan waayey la arag arrintu inay meel aad u xun taagan tahay wax ka qabashana ay ka tagan tahay way garwaaqsiisnayd inay dembi gashay inkastoy qof kibir iyo talaxumo u geysay tahay mar dambe oo dhowr saacadood la odhan karo odaygii isagoon hadlayn ayuu inta dhowr tagaarood ka walamwalamsiiyey qorigiisii oo xabbada dhuunta u yaallaanna inta la soo fadhiistay isagoo salka dhulka ku hayey iska hamiyey xaaskii inta ilmihii oo meelaha kala daadsan guriga gudihiisii u daadguraysay bay iska dhex seexatay meesha hadalka ama daqaqanku aad buu u yaraa doodi kama ay furayn oo duruuftaa ahayd mid aan oggolaanayn wax nolol sidaa ahi ku sii jirto dhammaan waxaa loo wada muuqday dad isku wada cadow ah weli maryan lama hayo xaalka reerkuna waa afkala qaad iyo eersi la'aan waa inoo toddobaadka dambe iyo qayb kale oo xiise badan iyo bal in maryan raq iyo ruux miduun la helo waa tahay dhegaystayaal caweyska washington ayaad nagala socotaan haatanna waa qaybtii labaad ee waraysigii toddobaadkii hore aan la yeeshay fanaanka caanka axmed cali cigaal toddobaadkii hore dhegaystayaal waxaa inoo joogtay axmed cali cigaal oo yidhi fanka soomaalidu haatan god ayuu ku dhacay wax badan se odhan maayo oo waa la walaalwaayaya caawana aynu ku bilowno axmed sida uu u warko fankii hore ee soomaalida amaba heerka uu ku qiyaasi karo horta saxda ciidan nuureyn waxay hadda ka horreeyey dad fanaaniintu waxay lahaayeen macallimiin waa taha oo oo dee fanaan aan macallimiin soo maraynin maba soo bixi jirin waa taha laakiin saynu u burburnay dee fanaaniin macallimiin lahi ma jiraan mhm Een, waxaan rabay inaan adiga ku weydiiyo su-aal sahraya mhm ma u samayn kartaan dadka fanaaniinta wax la yidhaahdo wacyigelin inay yacni wax qiimo badan tahay inuu qofku aado iskuol muusig maadaama ay joogaan waddan waxbarashadu ay bilaash tahay waa intii markaasi uu u saamixi karo wakhtigu inay ka faa'iidaystaan oo ay eh, muusigii iyo fankiiba u tagaan iskuul ha waa tahay een, waa tala soo jeedin fiican laakiin een, markaad eegto dadkii hore ee soomaaliyeed ee fanka halkan uu maanta jooga soo gaadhsiiyey een, iskuulka waxa uga badnaa mawhibada ay u leeyihiin iyo inuu qofku ilaahay hibo u siiyo fanka inuu ama heesi karo ama mi- midho uu samayn karo alla yaa isag aada iyo aad waa waa halkay u dhibatayba waa halkaa laakiin Waa halkaa eh, eh, axmed ma lagu dari karaa in lasoo saaro guddi fanka een, u samaysa qofka dee fanka soo gelaya qiimeyn ku samaysa iminka waxaad moodaa f- fanaanka weriyaha siyaasiga suldaanka intaba in shaqooyin la isqoro iyagu ay yihiinoo aan u baahnayn bayna cidi ku ansixisaba
waa runtaa saara kowde iminka anigu urur baan halkan ka sameeyey two thousand five kii een, sharciyadiisii wixii- wixii oo dhan waa u dhan yihiin way wanaagsaan lahayd arrintaa waa arrin aada u fiican oo aynu xoogga wada saarno oo aynu ka midha dhalino waa tahay axmed bal heestan aynu qadar ku nasanno kadibna aad taariikhdeeda aad nooga warrantid
Ah
meeshaasi taariikh dheer oo cajiib ay leedahay waa tahay waxaa horta sameeyey midhaheeda allah u naxariistay maxamed cali kaaniye waa tahay meesha uu igu dhiibana waxay ahayd riwaayad isagu uu leeyahay oo aan wadnay markii noogu horeysay oo fanaaniin soomaaliyeed ay tagto in degmada wajaara la yidhaahdo ayay ahayd waa tahay Marka- ee xuduudka ku taala halkaasuu midhaha iigu qoray oon codkii muuska ugu sameeyey dabeedna meelan ka qaado halkaas wajaara ugu horeysay waxaanse ogahay inay leedahay taariikh dheer oo cajiiba oo waa taariikh jacayl oo abwaanka heesta sameeyey soo martay oo isaga u gaar ahayd ayaa abwaanka waktigaa haysi waa tahay En axmed cali cigaal ee, markaad eegto riwaayadihii tirada badnaa ee intooda badani jacayl bay ku saabsanaayeen maxaa dadka jacaylka ku foogay in horta saray layskama haystin riwaayadahana layskama dhigi jirine Mhm.
in niman dee khubaraa ah oo in suugaanta soomaalida aada u yaqaana ayaa jiray kow leh waa tahay waxaa riwaayadaha tirada badnaa ee jacaylka ahaa na midiba meel bay shacabka wax ka tusaysay o Mhm.
shacabku waxaanu arki jirnay habeenkii markaan wax ku dhigno subaxdii iyagoo macnihii anagu aanu u haysanay maahe macno kale uga sheekaynaya riwaayaddii waa tahay waataan kula haddee waxay ahayd riwaayaduhu waxay ahaan jireen ama heesuhuba daruus wax dadka danahooda hadday tahay faamiliga dhibaatadiisa hadday tahay dhallinyarada iyo dhibaatadeeda hadday tahay waxbarashada iyo caafimaadka ee ee, waan gartay axmed cali cigaal riwaayado badan ayaad ee, wax ka sh- jishay amaba aad ka heestay riwaayadaha aan maskaxdaada ka gu-in kuwee ka mid a
waxaan xoogaa in aan aada u jeclaan lahaa inaad ila fahamto hahee riwaayadaha waxaa sameeyey abwaaniinta soomaaliyeed oo kala duduwan oo aan mid iyo laba iyo saddex ahayn macnaha iskunin ahayn waa tahay marka raggaa soomaaliyeed ee abwaaniinta ahaa ee riwaayadaha sameeyey haddaan mid soo qaato on idhahdo taasaad aniga maskaxdayda ku hartay Mhm.
dambi baan ka gelaya marka riwaayadu mid waliba maskaxdayda way ku hartay oo mid waliba yacni maadaama anigu actarka ahaa dee ninkii dadka u gudbinayay aan ahaa fariinta Mhm.
waxay ahayn wax aada iyo aada maskaxdayda ugu wada haray oon wada xasuustahay Waa tahay.
oo aada iyo aada u qiimo badan waa tahay ee, dhinaca kale ee, majaajilooyinka qayb bay ka ahaan jireen fanka soomaalida in la heeso ama la gabyo waxaa iyadana baal socotay in la sameeyo majaajilooyin ka waran een, majaajilo aroortii markaad habeenkii riwaayadii aad soo bandhigtay habeenkii la daawaday aroornimadii markii aad suuqa marayso adigii aad aada uga khajishay ama aad aada uga xumaatay ama aad ee, ugu ugu qosasho oo dhalinyarta kugula kaftami jirtay way badnaayeen saare ciidan kuwaasi waxa weeye aan wax badan baad ii hoos gelinaysaayoo sirteedii baan rabtaa inaad iga qofta kow dheh
weligaa riwaayad gabadh ma ku matasheen maya de anigu waktigii aan fanka soo soo galay mhm gabdhahaba de wax walba matalayay iyadaa gabdhaha hadda- islaamiya matalayay de ha- gabadha ayaan matalaysay gabadhii qalanjada ahayd ee riwaayadda aktarada ka ahayd gabadhaa matalaysay tii masaajilaynaysay wax walba de gabdhahu markaa anigu anigu fanka ay aad bay ugu badnaayeen fanka dee haddana maada jabada ro- j- majaajilo ka soo maray mar haddana dirac soo gashaan sidii ragga qaar kuwaas way iga horeeyeen
ama mustafa kiika oo kaleo haddaba isagu dhowaan north america ku sameeyey riwaayaddii qabyo qeyb lixaadla ka jilay ha ha ha
waatay axmed cali cigaal waxaynu soo gaadhnay gabagabadii barnaamijka heestee baad noo soo qaban lahayd inaynu barnaamijka kusoo xidhno ilkaheeda dhuuxa indhahaydandaida dhabankeeda curubta sunniyaha bildalaatiyo sida qaansa lagu dhigay aada iyo aad baan kuugu mahad celinaya axmed cali cigaal wakhtiga qaaliga ah ee aadna soo siisay hana ila nuur waxaan ku leeyahay nabadgelyo nooli kulante adigana sidoo kale guud ahaana dhegaystayaal barnaamijkii caweyska washington ee toddobaadkani waa naga intaa tan iyo kulan dambe ammaano alla
ilkaheeda dhuuxa indhaheedan dhayda dhabankeeda curubta sunniyaha beeldalaatiyo sida qaansa lagu dhigay mahidan dhuxusha barkood dhaafay dhabarka
qadharqaday hareedo la dhacaya qusulbaha sida dhoolka guga oo dhudhubiyo kaymaha dhowr beri ku horo dhirtiwada magosho saaciwada dhalaalay sida dhoolka guga oo dhudhubiyo kaymaha